diyaaradahan ayaa wakhtiyo kala duwan oo toddobaadkan ah duqeeyey meelo kala duwan oo hoos yimaada deegaanka saylac ee xeebta somalilan duqayntan mid ka mida ayaa diyaaraduhu ay ka geysteen deegaan koonfur galbeed kaga beegan magaalada saylac una jirta qiyaastii afartan kilomitir diyaaradan ayaa goor habeenima waxay rasaas ku furtay dad xoolo dhaqata guddoomiyaha gobolka salel axmed maxamed xaashi waxaa duqayntaasi ay keentay waxyeello ku kooban xoolo nool waxaana dishay hal neef oo geel ah halka mid kalena ay dhaawacday sidoo kale goor habeennimo oo ku beegan daraad ayaa diyaarado kuwa qomaataga u kacaaya ay rasaas ku fureen dad degan deegaanka u dhexeeya magaalooyinka saylac iyo lowyacaddo duqayntan ayaan sababin wax khasaare ah hase haatee sida uu guddoomiyaha gobolka salel ii sheegay waxay sababtay khalkhalgelin iyo argagax ku yimi qoysaskaas iyo dadka deegaanka ka agdhowaa dareenkooda walahi shuruurtooda baqasho waxaa ka muuqatay badan baa ka muuqatay oo waxa weeyaan qoladaa xoolahoodu ay waxyeelaysay goor habeenay ahayd waxay idhahdeen markay diyaaradu saan noogu foorasatay leerkii baktiinsatay baanu shakinay saan dadkii iyo leerkii wixii ba iska baktiinay baktiintaan baktiinay bay deetanaa rasaasuna lagu furatay marka baqasho badan baa gashay dadka maraan weydiiyey cidda la diyaaradahan iyo in la aqoonsaday cidda weerarkani ka dambeysay waxa uu guddoomiyuhu ku jawaabay wallaahi waa diyaarada aan heystooda la garaynin